madasha wadatashiga ee looga arinsanayo arrimo badan oo xasaasi ah oo la xiriira doorashooyinka dadban ee la filaya inay soomaaliya ka dhacaan toddobaadyada fooda ee nagu soo haya shirka ayaa waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qaybgalaya hogaamiyaasha maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug wariyaha b b c magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa faahfaahinta warkaasi goordhaweyd inooga soo diray halkaasi shirka hogaamiyaasha soomaalida ee maanta muqdisho ka furmay waxaa ka mid ah ajandayaasha horyaalla go'aanka gaaridda iyo howlgelinta guddiyada doorashooyinka dhammaystirka iyo howlgelinta guddiga doorashada dadban ee heer gobol ansixinta tirada oday dhaqameedyada tegaya goobaha doorashooyinku ay ka dhacayaan ansixinta waajibaadka shaqo ee guddiga xalinta khilaafaadka iyo magacaabidda xubnaha guddigaasi dhisidda iyo soo gudbinta aqalka sare ee dowlad goboleedyada dhisan go'aanka gaaridda hannaanka iyo goobta lagu soo dooranayo xubnaha labada aqal ee ka soo gelaya somalilan shabeellaha dhexe iyo hiiraan sidoo kale guddiga matalaadda xubnaha aqalka sare ee gobolka banaadir iyo howlgelintooda sidoo kale ajendayaasha hogaamiyaasha soomaalida horyaalla waxaa ka mid a dhammaystirka iyo howlgelinta guddiga ka shaqayn doona amniga doorashooyinka habraaca lagu xaqiijinayo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ee labada aqal ee baarlamanka waxaana madasha la hordhigi doonaa farsamada lagu hubin karo qoondada dumarka go-aanka gaarista iyo soo bandhigidda qorshe howleedka wakhtiyeysan iyo miisaaniyadda doorashooyinka ee sanadkan wasiiru dowlaha madaxtooyada mahad salaad ayaa dadka wararka fidiya u sheegay in shirkan uu socon doono laba maalmood lagana soo saari doono go'aano waxtar leh waxaa warbixin laga dhegaystay guddiga farsamada heer qaran qodobada muhiimkaa ee horyaalla madasha waxaa ugu muhiimsan ka mid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed ee doorashada ka dhimanaa sidoo kale waxaa ayadana laga dhegaystay in la dhammaystiro qodobada waxaa ka mid ahaa guddiga khilaafaadka isagana waxyaabaha khilaafaadkaha ka dhalan kara doorashooyinka in lasoo gudbiyo ay ahayd iyo sidoo kale isla meeldhigga kootada dumarku ay ku yeelanayaan doorashooyinka baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare gebagabada shirkan oo laba maalin soco doona insha allah waxaa lagu soo gudbin doonaa xilliga rasmiga ee la qaban doono doorashada xilliga ay bilaabanaydo iyo xilliga ay dhammaan doonto haddii allah wadil ogolaado inkastoo ay hogaamiyaasha soomaalidu ka arrinsanayaan wakhtiga iyo arrimaha ku tacalluqa doorashooyinka dadban haddana waxaa muuqataa in wakhtigu isgurayo maadaama baarlamanka hadda jira wakhtigiisu ka harsan yahay toddobiyo toban maalmood oo keliya tiioo laga hadlaya in wax wakhti korarsi ah aanu jiri doonin laakiin iswaafajinta arrintaasi waxaa looga fadhiyaa hogaamiyaasha maanta ku shirsan muqdisho ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho